ayuub cutubka labaatan iyo sagaalaad oo haddana ayuub hadalkiisuu sii waday oo wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa inaan ahaado sidii waayihii hore iyo sidii aan ahaan jiray markii ilaahay dhowri jiray markay laambaddiisu madaxayga ku ifin jirtay oo aan nuurkiisa gudcurka ku dhex mari jiray markii aan xoog lahaan jiray oo qarsoodiga ilaahna teendhadayda saarnaan jirray markii ilaaha qaadirka ahu ila jiri jiray oo carruurtayduna ay hareerahayga joogi jireen markay tillaabooyinkaygu subagga la barwaaqoobi jireen oo ay webiyaasha saliidda ahu dhagaxa iiga soo shubmi jireen markaan magaalada iriddeeda u bixi jiray oo aan kursigayga meel bannaan ku diyaarin jiray dhallinyaradu intay arkaan ayay dhuuman jireen odayaashuna intay sare joogsadaan ayay istaagi jireen amiirraduna intay hadalka joojiyaan ayay afka gacanta saari jireen ragga goobta ahuna way aamusi jireen oo carabkoodiina dhabxanaguu ku dhegi jiray waayo markii dhegu imaqasho way ii ducayn jirtay oo iluna markay aragto way ii marag furi jirtay maxaa yeelay waxaan samata bixin jiray miskiinka qaylinaya iyo weliba agoonka aan wax u kaalmeeyo lahayn ka haligaadda ku dhow ducadiisa ayaa igu soo degi jirtay oo ta carmalka ahna qalbigeeda waan ka farxin jiray ilaa ay gabay la rayrhayso waxaan huwan jiray xaqnimo oo iyana dhar bay ii noqon jirtay oo cadaaladdayduna waxay ii ahaan jirtay sida khamiis iyo cimaamad oo kale kuwa indhaha la indho baan u ahaan jiray kuwa curyaanka ahna cago baan u ahaan jiray aab baan u ahaan jiray saboolka baahan oo ka aanan aqoonna xaalkiisa waan baari jiray ka xaqa daran daamankiisa waan jebin jiray oo wixii uu dhibsadana ilkihiisaan ka soo bixin jiray markaasaan is idhi buulkaygaan ku dhex dhiman doonaa oo cimrigayguna wuxuu u badan doonaa sida camuudda oo kale xididkaygu biyaha xaggooduu u faafayaa oo laamahaygana habeenkii oo dhan waxaa saaran sayax sharaftaydu way ugu cusub tahay oo qaansadayduna gacantayday ku cusboonaatay dadku dhegtuu ii dhigi jiray oo isugi jiray oo taladayda aawadeedna way u aamusi jireen weligood igama ay daba hadlin oo hadalkayguna korkooduu ku soo dhibci jiray oo waxay ii dhowri jireen sidii roobka oo kale oo waxay afkooda u kala furi jireen sidii roobka dambe loo sugo waan u af caddayn jiray markay qalbi jabaan oo nuurkii jaahaygana hoos uma ay tuuri jirin waxaan dooran jiray jidkooda oo sida nin madax ah ayaan u fadhiisan jiray oo waxaan u dhaqmi jiray sidii boqor ciidan dhex fadhiya iyo sidii mid u tacsiyeeya kuwa baroorta